bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm allahuma wafiqna min alaqwaal wاlأcmaal lima tuxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawi uu ka bilaabmayaa bsm اllahi الرaحman الرaحيm alxamdu لlah اladi أnزla عlى cabdih اlkitaaba wlam yجcal lah ciwaجa suurat lkahfi waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo toban aayadood waxaa loogu magac daray suuratu lkahfi qisada asxaabu lkahfi ay noo iman doontaa ee suuradda in badan oo ka mida ilaahay kaga warramay taasaa loogu magac daray id awa alfidyatu ila alkahfi waa magaca ku soo arooray oo asxaabu lkahfi ah ayaa magac looga dhigay suuradda suuratu lkahfi waxay leedahay fadaa'il ku soo aroortay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi sida imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo saaray man xafida cashra aayaatin min awali suurati alkahfi cusima min addajaal qofka waxa weeyaan xafida ee ku dhaqma tobanka aayadood ee suuratulkahfi ugu horeeya fitnada dajaal waa laga ilaaliyo ilaahay waa ka badbaadiyaa marka xifdi mujarada ma aha waa xifdi maca alcamal in lagu dhaqmo oo yani tawjiihaadkeeda lagu toosnaado iyo tawxiidka ay tilmaamayso waxaa kaloo soo arooray inuu nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam sida xadiidka abi saciidin اlkhudri fi sunan ku sugan man qara'a suuraة اlkahfi laylaة اljumca ada'a lahu min annuuri ma bayna اljumcatayn qofka akhriya suuraة اlkahfi habeenkaa jumcada ama maalinimada jumcada sida bacdu riwaayaad ku soo aroortay waxaa loo iftiimiyaa ama nuur iyo iftiin alla ku arsaaqa inta labada jumce u dhaxaysa dhexdooda ilaahay nuur ayaa tabaaraka wa tacaala uu ku arsaaqaa qofkaas akhriya suurat lkahfi bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi aladii anzla calaa cabdihi lkitaaba walam yajcal lahu ciwaja alxamdu mahadi lilaahi alle ayay u sugnaatay alladii allihii anzale ku soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisii nebi muxamedaha ku soo dejiyey alkitaaba kitaabka ku soo dejiyey oo walam yajcal aan u yeelin lahu kitaabka aan u yeelin ciwajaa wax qallooca aan u yeelin qayiman xaal uu yahay kitaabkaasi mid toosan oo mustaqiim ah maxaa alla ugu soo dejiyey kitaabka addoonkiisa muxameda liyundira si uu ugu digo ay aladiina kafaruu kuwii gaaloobay si uu ugaga digo ba'san cadaab cadaabkaasoo shadiida daran marka andara laba mafcuul bay qaadataaye mafcuulkii labaad baa la sheego ba'san shadiidan ah mafcuulkii hore ayaana maqan oo aladiina kafaruu aada u soo qadarayso macnuhu markaa wuxuu noqonayaa liyundira ilan alxamdu lilahi aladii anzala waa cilat linzaal limaada anzal muxuu usoo dejiyey liyundira si uu nebigu ugu digo marka damiirka huwana waxaad u celisaa calaa cabdihi oo nebi muxameda sala allahu calayhi wasalam si uu nebigu markaa ugu digo aladiina kuwii kafaruu gaaloobay ba'san cadaab si uu ugaga digo cadaabkaasoo shadiidan daran cadaabkaa daran oo min ladunhu ilaahay agtiisa ka ahaaday iyo wayubashira waliyubashira waxaa kaloo ilaahay kitaabkaa usoo dejiyey nebigu inuu u bushaareeyo almu'miniina kuwa mu'miniinta inuu ugu bushaareeyo aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna samaynaya alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan anna lahum bianna lahum inay leeyihiin inuu ugu bushaareeyo ajran abaal abaalkaasoo xasanan wanaagsan maakisiina xaale a yihiin kuwii ku waaraya fiihi abaalkaa wanaagsan dhexdiisa oo jannada ah abadan weligoodba wayundira waliyundira weli cilatulinzaalkii baa socota waxaa kaloo alla u soo dejiyey wayundira weliyundira iyo si uu nebigu ugu digo aladiina kuwiisi uu ugu digo qaaluu yidhi ittakhada allaahu ilaahay waxa uu samaystay waladaa ilmo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ee tanna waa ficilkii hore cagsigiisa oo yundiradii hore mafcuulka labaad baa la sheegay ka koobaadna waa ka maqnaa oo waynu u soo qadaray tanna mafcuulkii koobaad baa la sheego aladiina qaaluu kii labaad baa ka maqan waxaynu u soo qadaraynaa kaa hore mid lamida oo kaa horaa laga fahmey ba'san shadiidan uunu soo qadar oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa wayundira waliyundira waxaa kaloo alla kitaabka addoonkiisa ugu soo dejiyey si uu nebigu ugu digo aladiina kuwii si uu ugu digo qaaluu yidhi ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladaa ilmo muxuu uga digayaa ba'san shadiidan min ladunhu cadaab daran oo ilaahay agtiisa ka ahaaday si uu uga digo maa lahum uma sugnaanin kuwaas bihi ay bi haada alqowl ama bi haada almaquul maquululqowlkaas ama qowlkaa uguma sugnaanin min cilmin ay cilmun ogaal uguma sugnaanin iyaga iyo walaa liaabaa'ihim aabbayaashoo toona oo bihida haddaad qowlka u celiso waa qaaluuda ilan waxay yidhaahdeenba waa itakhada allaahu waladanta eh haddaad maquulka u celisana waa itakhada allaahu waladan ilan waxay yidhaahdeen waa itakhada allaahu oo qaali faacil iyo maquululqowl bay qaadataaye waxay ku qowleen ay afka soo mariyeen waa itakhada allaahu waladan marka labaduba waa isku mid alla waxaa ihi kaburat way weynaatay hiya maqaaladaas iyo odhaahdaa ay yidhaahdeen itakhada allaahu waladan alla ilahe waa weynaatay kalimatan min jihati alkelima xagga erey ahaan kelmad ahaan iyo hadal lagu hadlo alla ilahe kelmaddaasi waa weynaatay kelmaddaasoo takhruju ka soo baxaysa min afwaahihim afafkooda ka soo baxaysa in yaquuluuna ay maa yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiban been mooye wax kale kuma hadlayaan falacallaka waxaabaad mudan tahay nebi allow ood ku dhowdahay baakicun inaad halaagto nafsaka naftaada aada halaagto oo calaa aahaarihim raadadkooga korkooda naftaada inaad ku halaagto sidaad iimaankiiyo diinta ula doonayso eed xaqa ula daba socoto naftaadaabad dhibasa oo aad ku dhowdahay inaad ku halaagto in lam yuuminuu haddii aanay rumaynin bihaadaakani alxadiidi ee warka ah waa qur-aankii haddii aanay rumayn waxaad ku dhowaanaysaa naftaada inaad ku halaagto asafan liajli asafin murugo iyo qoomamo darteed ama asafan ay aasifan xaal aad tahay mid u murugoonaya oo waxa weeyaan ka qoomamoonaya gaalnimada ay galeen iyo xumaanta ay ku dhaceen oo ama masdar munakar oo xaalo dhacay ayaad ka yacni macnaynaysaa ama asafan liajli asafin oo mafcuul liajli oo kale ayaad u macnaynaysaa yacni murugo daraaddeed ayaad ka dhigaysaa allah waxau ihi inaa anaku jacalnaa waxaanu ka yeelay maa cala alardi arlada korkeeda wixii ku sugnaa waxaanu ka yeelay ziinatan qurux ayaanu lahaa arlada uga yeelay maxaanu arlada qurux uga yeelay linabluwahum si aanu u imtixaano dadka ayuhum koodii axsanu wanaag badan camalan xagga camalfalka si aanu u imtixaano wa inaa anagu baa low yidhi lajaaciluuna waxaanu ka yeelaynaa maa calayhaa arladan korkeeda wixii ku sugnaaday saciidan bannaan cidlaa ama ciid cidloon waxba saarayn ayaanu ka yeelaynaa bannaankaasoo juruzaa xaaluf ah oon waxa weeyaan geed iyo nabaad midna aan lahayn oo bannaan siman oon waxba saarayn oo macnaha arladu dee sidaa ahaan mayse quruxda waa laga qaadayaa weeyi allah waxau ihi am xasibta amtani waa tii munqaicada ahayd ee lagu awili jiray bal idraab iyo idraab intiqaaliya iyo hamsatu listifhaam istifhaam inkaariya tilmaamaysa am xasibta bal kaba kaale hadalkaa horo axasibta ma waxaad u malaysay anna asxaaba alkaafi nebi maxamedow ma waxaad u malaysay ama qof kastoo mukhaatabow anna asxaaba alkaafi in godka asxaabtiisii kuwii godka galay iyo waraqiimi wa asxaaba araqiimi iyo kii la qoray asxaabtiisii ma waxaad u malaynaysaa kaanuu inay ahaayeen cajaba wax lala yaabo oo min aayaatinaa aayaadkayga ka mid ah macnaha waxyaabaha ugu waaweyn ee la yaabka badan ma inay ka mid ahaayeen baad moodaysaa maaha sidaa arrintu aayaad ka yaab badan oo ka caja badan baa jira weeyi wadkur xusnabi allow id waagii awal fityatu dhallinyartu ay u hoydeen ay galeen ila alkahfi godkii buurta dusheeda ahaa ay u hoydeen oo hoyga ay ka dhigteen oo faqaaluu dabeed ay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii min ladunka agtaada waxaad naga siisaa raxmatan naxariis naga sii hadday arsaaqo tahay hadday nabadgelyo tahay hadday tahay badbaado aadna badbaadiso intaba way caam yeelaysaa raxmaddu wahaye noo diyaar garee lanaa annaka min amrinaa arrinkayaga xaggiisa waxaad nooga diyaar garaysaa rashadaa hanuun iyo hagaag allahayow arrinkayaga noo hagaaji allah waxau idhi fadarabnaa waxaanu yeelnay calaa aadaanihim dhagahooda korkoodii waxaanu yeelnay xijaaban yamnacuhum min samaaci alaswaati waalxarakaat sida aysarkuba uu tafsiirka hoose ku tilmaamayo waxaad u soo qadartaa waxaanu dhagahooda korkoodii yeelnay xijaab iyo teed ka mancinayo oo u diidaya dhawaaqa iyo dhaqdhaqaaqa labadaba macnaha waxa weeye ay anamnaahum waanu seexinu weyaan macnuhu oo macnaha korkooda waxaanu yeelnay xijaab ka xijaabay dee dhaqdhaqaaq iyo wixii dhacay oo dhan oo hurdaa lagu tuuray fadarabnaa waxaanu yeelnay calaa aadaanihim dhagahooda korkoodii waxaanu yeelnay xijaaban maanica yamnacuhum min samaaci alaswaati waalxarakaat xijaab ka mancinaya inay dhawaaqa maqlaan ama dhaqdhaqaaqa ay maqlaan filkaafi godka dhexdiisii ayaanu xijaabkaa korkooda yeelnay intee in leeg siniina sannada ayaanu yeelnay sannadahaasoo cadadaa ay daata cadadin tira u saaxiib ah ama cadadan ay macduudatan la tiriyey uma bacadnaahum dabeed waanu soo saaray baa alla u yidhi ay ayqadnaahum macnaha waanu soo toosinay weeyi ilain hurdaduba dee waa almowtatu suqraa waa dhimasho yar oo ruuxu marka uu hurdo dee isma oga hareerihiisa wax ka dhacaya alla waxau ihi markaa uma bacadnaahum dabeed waanu soo saaray macnaha waa soo toosinay oo waanu soo kicinay linaclama si aanu u ogaano oo macnaha u muujinno ayulxisbayni labada kooxoodkeedii axsaa koobay yacni labadoodii kooxood ee iyagaa loo jeedaaye koodii axsaa koobay limaa labithuu maadu waa masteriye ficilka master ka keeno lilubthihim nagaanshahooda koobay amadan muddo ay nagaadeen marka axsaa waxaynu ka dhignay ficil maadi maadana masteriyo ficilkana master baynu ka keennay amadantana mafcuulnimaynu ku nasbinay muddadii la nagaaday waxaa kaloo bannaan axsaada afcalu tafdiil in laga dhigo markaa amadanta tamyiiznimo lagu nasbiyo oo uma bacadnaahum dabeed waanu soo saaray macnaha waa soo kicinoo waa soo toosinay linaclamo si aanu u ogaano ayulxisbayni labada kooxoodtoodii axsaa ugu koobitaan badan limaa labithuu ay lilubthihim nagaadigoodii amadan min jihati alamad xagga muddada iyo zamanka alla waxau ihi naxnu anaku naqusu waanu kaaga qisoonaynaa calayka adiga korkaaga nebi allow naba'ahum warkoodii ayaanu kaaga sheekaynaynaa bilxaqi xaq baananu kaaga qisoonaynaa ama bilxaqi ay mutalabisan bilxaqi xaal uu warkoodaasi xaq ku dheehan yahay innahum iyagu qisadoodii oo faahfaahsani waa tan bilaabmaysa markii hore duuduub baa loo tilmaamay imikana waa la faahfaahinayaa innahum iyagu fityatun dhallinyar weeyi dhallinyartaasoo aamanuu rumaysay birabbihim rabbigood rumeeyey wasidnaahum waxaananu u siyaadinay hudaa hanoon warabatnaa waananu xidhnay calaa quluubihim qalbiyadoodii macnaha waanu adkaynay oo niyadda iyo qalbigaanu u adkaynay id qaamuu markay istaageen amaama melikihim ulkaafir boqorkoodii ama meligoodii gaalka ahaa markay is hortaageen ee fa qaaluu ay yidhaahdeen xaqii iyagoo ku dhawaaq oo ku dhiiraday rabbunaa rabbigayo rabbu samaawaati samooyinka rabbigooda weeyi iyo waalardi arlada rabbigeeda weeyi lan nadcuwa caabudi mayno min duunih ilaahay sokadii ilaaha macbuud kala caabudi mayno laqad qulnaa waxaanu nidhi idan haddaa macnaha haddaanu ilaahay kayrkii caabudno waxaanu ku dhawaaqnoonu nidhi shatataa hadal xaqa ka fog oo xadgudub ah waxay yidhaahdeen haaulaa'i kuwani qawmunaa waa reetolkayo ittakhaduu waxay ka yeesheen min duunih ilaahay sokadii waxay ka yeesheen aalihatan macbuudyo kaloo la caabudo lowlaa ya'tuuna lowlaadani waa tii taxdiidka iyo boorinta tilmaamaysaye lowlaa ya'tuuna ay hal laa ya'tuuna miyay la yimaadaan calayhim ay calaa cibaadati alaaliha asnaamtaa iyo ilaahyadaa baatilka ay caabudayaan may ula yimaadaan bisultaanin xujo oo bayinin cad hadday waxay sheegayaan uu xaq yahay may daliil u keenaan faman adlamu yaa ka dulmi badan miman axadka iftaraa ku abuurta cala allah ilaahay korkiisa kadibaa been laa axad waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay laa axada adlam waid wakti ictazaltumuuhum aad ka fogaateen qoomkiinaas oo ka dheeraateen iyaga iyo wamaakii yacbuduuna ay caabudayeenba iyagiyo asnaamtoodiiba aad ka dheeraateen ila allaha alla mooyaane mar haddaad sidaa uga fogaateen fa-wuu waxaad u hoyataan ood gashaan ila alkahfi godkaa gala yanshur wuu idiin ballaadhin oo waa idiin fidinayaa lakum idinka rabbukum rabbigiin min raxmatih naxariistiisa ayuu alla idiin fidinayaa wayuhayi waxaanuu idiin diyaar garaynayaa alle lakum idinka min amrikum amarkiina wuxuu idinka diyaar garaynayaa mirfaqaa waxaad ku intifaacdaan oo dheef iyo wanaag idiin noqda ayuu arrinkiina ilaahay tabaaraka wa tacaala idinka diyaarinayaa suuratu lkahfi waxaa waxa weeyaan la soo wariyaa kamaa rawa ibnu isxaaq can ibni cabbaas in sababtay ku soo degtay ay ahayd gaaladii quraysheed kufaaru quraysh ayaa maka laga diray madiinaana loo diray waayo gaaladan quraysheed waxay aaminsanaayeen nimankaa yahuudeed ee reer madiina dee niman ahlu kitaab oo cilmi lahoo wax kala garanayay u aaminsanaayeen marka wafdi baa maka laga diray wafdigaa maka laga diray waxaa loo diray nimankaa yahuudeed ee reer madiina inay soo waraystaan arrinka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dabeed madiinay tegeen marka waxay yidhaahdeen nimankii yahuudeed idinkaa ahlu kitaab ah bal ninka arrinkiisu caynkaa iyo caynkaa uu yahay xaalkiisa nooga warrama maxaad u malaynaysaan nimankii yahuudeed waxay ku yidhaahdeen ninkan waxaad soo weydiisaan saddex arrimood hadduu idinka jawaabo waa nebiya raaca haddii kalena waa been wuxuu sheegayaa ee go-aankaa doontaan ka gaadha waxay ku yidhaahdeen saluuhu can fityatin dahabuu fi dahri alwal maa kaana min amrihim fa inahu kaana lahum xadiidun cajiib waxay yidhahdeen bal waxaad weydiisaan niman dhallinyara oo zamaankii hore jiray oo arrinkoodu la yaab lahaa bal nimankaa arrinkooda dhallinyartee hore waraysta wasaluuhu can rajulin tawaafa qad balaga mashaariqa alardi wa maqaaribaha maa kaana naba-u waxaa kaloo weydiisaan nin tawaaf iyo wareeg iyo socod badnaa oo bari iyo galbeedba gaadhay warkiisu muxuu ahaa wasaluuhu can iruuxi maahi ruuxda noolo kastaa ku socdaana bal xaqiiqadeedu waxay tahay weydiiya fain akhbarakum bidalika fahuwa nabiyun faatabicuuh hadduu arrimaha idinka jawaabo waa nebiya raaca haddii kalena been buu sheegayaa ee ka tashada dabeed waa soo noqdeen nebiga sala allahu calayhi wasalam su-aalihii bay weydiiyeen nebigu waxau yihi suga waa idinka jawaabi doonaa dabeed waxaa soo degtay suuratu lkahfi oo qisadii waxa weeyaan asxaabulkahfiga iyo waxa weeyaan ninka tawaafka iyo socodka badnaaba arrinkiisa lagu xusay suurat lisrana waxa weeyaan aayaddii ruuxda lagaga warramaya kusoo degtay wayasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi markaas ayuu arrimihii uga jawaabay marka ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaamaan soo degiddan suuratu lkahfi inay su-aalaha nimanka quraysheed ay ka dambeysay haadihi suura ilaahay wuxuu ku bilaabay xamduhu calaa nicamih in ilaahay naftiisa ku ammaanay wuxuu mutaystay oo ah nicmadaa waxa weeyaan uu addoommadiisa ku soo dejiyey ee qur-aanka ah inuu naftiisa ku mahadiyu ku ammaanay dhinac kalena waxay ka tahay tababar innaka layna barayo inaynu rabbi ammaanoynu ku mahadinno oo aynu wixii wanaagee uuna siiyey ugu mahadnaqno alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab walam yajcal lahu ciwaja xamdigan oo kale waa xamdiga cala alincaam lagu mahadinayo nicmooyinka uu inoo galay ee uu inagu galladaystay kii horena wuxuu ahaa dee sifaadkiisa oo ilaahay loogu mahadnaqayo iyo tawxiidkiisa iyo waxdaaniyadiisa waxaa suuradda bilowgeeda alla uu ku tilmaamay soo dejinta qur-aanka inuu kusoo dejiyo calaa cabdih markaa suurat lisraa bilowgeedaynu kusoo marro oo kusoo ishaaray qiimaha cubuudiyada iyo sharafka ay leedahay iyo maqaamaadka ugu qiimaha badan ee nebi moxamed soo maray in lagu tilmaamay addoon wax ka sharaf badani hadday jirtana in ilaahay ku tilmaami lahaa oo subxaana aladii asraa bicabdih addoon baa lagu tilmaamay fii maqaami lisraa alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab addoon baa lagu tilmaamay fii maqaami inzaali lqur'aan wa annahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada maqaamkii cibaadada iyo dacwada waxaa lagu tilmaamay addoon wahaakadaa arrimahaas oo dhamme waxay tilmaamayaan addoonnimadu sharafka iyo qiimaha ay leedahay inuu sarreeyo oo aanay sokayn ilaahay wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisu inuu yahay mid aan qallooc lahayn oo toosan walam yajcal lahu ciwajan qayiman liyundira ba'san shadiida sida nahru lkhayrka uu ku tilmaamayo abu bakr jaabir aljazaa'iri calayhi raxmat ullah ereyga ciwaj haddii la hoos dhaboo la yidhaha ciwaj waa fi lmacaani haddii la kor dhaboo la yidhaha cawaj waa fi dawaat macnaha shay kuu muuqdo oo daato la taaban kara li hadduu qalloocsamo cawaj baa la yidhaha ciwaj lama yidhaha laakiin waxyaabaha macaanida aan kuu muuqan qarsoonka ku dhaca ciwaj baa la yidhaha bilkasri sida aayaddan ku soo aroortay iyo aayaadka kaleba qur'aanan carabiyan hayra dii ciwaj lacallahum yattaquun dabeed alla wuxuu tilmaamay markuu naftiisa ku ammaanay soo dejinta qur'aankaa toosan een qallooca lahayn muhimata hada alqur'aani alkariim qur'aankaas muhimadda iyo ujeeddada loo soo dejiya waxa ay tahay liyundira ba'san shadiida min ladunhu wa yubashira almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaat ana lahum ajran xasana ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala waxaa qur-aanka loo soo dejiyey inuu yahay albishaaratu wannadaara in mu'miniinta janno loogu bishaareeyo gaaladana cadaabu culus looga digo hadday toobad keeni waayaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan xirsu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam calaa iimaani almushrikiin wa nahyihi can dalik can alxusni waalasafi calayhim waxaa aayaadkan ku sugan siduu nebigu ugu dadaali jiray inay gaaladu rumeeyaan oo ay soo hanoonaan iyo qoomamada iyo murugadu inay ku dhowaan jirtay naftiisaba inuu ku dhiboy ku halaagsanto taasi waxay tilmaamaysaa raxmaddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebi allow kuumaanaan soo dirin ilaa caalamkao dhan inaad raxmad iyo naxariisu tahay mooye wax kale kuumaanaan soo dirin marka raxmadda rasuulku waa ta u sababtay siduu gaalo ugu dadaalayo inay diinta qaataan dee inuu naftiisa ku halaagi gaadhay oo alla uu yidhi falacallaka baakicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa aayadda kale alla waxa uu ku yidhi lacallaka baakicun nafsak anlaa yakunuu mu'miniin waxaabad ku dhowaatay oo aada mudan tahay nebi allow inaad naftaadaba halaagtood dhibaatayso inaanay mu'miniin noqon darteed aada naftaada u dhibto marka nebiga waxaa loo diiday inuu naftiisa dhibo oo alla waxau yidhi falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat nebi allow naftaadu yay ku tegin oy ku dhibaato mudan qoomamadaad kuwa u qoomamoonayso marka raxmadda rasuulku heerka ay taagnayd ayaad halkaa ka dareemaysaa famaa baaluka bilmu'miniin gaalada hadduu sidaa ugu damqanayay maxaad u malaynaysaa mu'miniintana laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim yacni waxaa idin yimid rasuul nafihiinna ka aadoo idinla jinsi ah rasuulkaasoy ku culus tahay wixii idin dhibaya iyo mashaqadiinnu rasuulkaasoo ku dadaalaya hanuunkiinna iyo hidaayadiinna rasuulkaasoo u raxmad iyo tudhis badan kuwa mu'miniinta ah oo isagoo dadkaoo dhan u damqanaya ayuu mu'miniinta uga sii raxmad iyo damqasho badan yihi waxaa kaloo ku sugan aayaadkan bayaanu ana addunyaa daaru imtixaan waxaa laynoo caddeeyey daartan adduunye inay tahay daarulimtixaan daar laysku imtixaamayo inay tahay inaa jacalnaa maa cala alardi ziinata laha linabluwahum ayuhum axsanu camala allah waxau ihi subxaanah arlada korkeeda waxa yaalla waxaanu ka yeelay qurux iyo ziino waxaa kor yaalla hadday biyo yihiin iyo hadday baad yihiin iyo hadday zarac yihiin iyo hadday xoolo la dhaqda yihiin wax alla waxa adduun arlada kor yaalla waa qurux adduunyo laakiin quruxdaas maxaanu ugu talagallay linabluwahum ayuhum axsanu camala si aanu u imtixaano dadka kooda ugu camal wanaagsan halkaa u fiirso lama odhan akharu camalan ka u camal badan waayo camal fara badnaantu qiimo ma leh haddaan u wanaagsanayn camalku marka waxa muhiimkii waxa weeyi alcibratu bilxusni laa bilkahra cibrada iyo miisaanku waa tayada iyo wanaagga camalka ee tirada iyo farabadnaanta ma aha axsanulcamalna sida fudayl ibnu ciyaadba uu ku fasiray waa akhlasuhu wa aswabuh waa ka ugu khaalisan ee ugu sawaabsan akhlaskuna waa camalka ilaahay dartii loo sameeyo sawaabkuna waa ka sunnaha nebiga ku sugan een bidco iyo baadi midna aanay ku dheehnayn marka camalkaa wanaagsan kaasaa aakhiro aada ku badbaadaysaa ka laynaga doonaye laynagu imtixaamina kaa weeyi ilaahay daba tabaaraka wa tacaala kadib waxau inoo tilmaamay qisatu asxaabi alkahfi nimankaa asxaabulkahfiga la yidhaahdo qisadoodii ayaa halkaa ilaahay ka bilaabay asxaabulkahfi inta qur-aanku inooga sheegay ayaa inagu filan in lagu waantoobo laga cibro qaato waxay ahaayeen niman da-yara oo qoomkoodu gaalo mushrikiina ay ahaayeen gaalna uu u taliyo markii ilaahay hidaayada iyo hanuunka qalbigooda uu geliyey ayaa intay xaqii ku addimeen oo ay tawxiidkii ku toosnaadeen ayaa markii arrintu ay noqotay dee imaa in la dilo iyo inay diinta dib uga noqdaan ayay diintoodii la carareen waxay la galeen yacni diintoodii oy ula fakadeen buur dusheed god ku yaalla kahfigu waa buurtaa godka ku dhex yaalla ayaa kahfi la yidhaah marka godkaas ayay galeen iyagoo diintoodii la cararaya oo la fakanaya dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala bixikmatih waxa weeyaan godkii markay galeen hurdo ayuu ku soo dejiyey hurdadaas waa halaatha mi'atin siniina wasdaaduu tisca waa saddex boqol oo sannadood iyo sagaal sannadood muddada intaa leeg ayaa godkaas ay hurdeen oo hurdadaa ilaahay ku riday korkooga kadib muddadaasi markii ay dhammaatay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala hurdadii uu ka soo kiciyey oo soo nooleeyey ama uu soo toosiyey linaclama ayu lxisbayni axsaa limaa labithuu amada labadan kooxood ee la kala muujinayaa waa ayo aqwaal badan baa ku jirta laakiin sida raajix ee xoogga badan labada kooxoodba waa iyaga uun maaha cid kaloo bannaanka uga timid oo waxa weeyi iyagiibaa waxay isku qabteen waxa weeyaan markii ay soo tooseen ayay yidhahdeen horta imise aad nagaateen oo aada hurudeen marka qaarba waxbay yidhaahdeen qaaluu yacni qaar baa yidhi yawman aw bacda yawm maalin ama maalin barhkeed ayaynu hurudnay qaarna waxay yidhahdeen rabbukum aclam bimaa labidtum war maye ilaahay baa u aqoon badan intaynu nagaane aynu hurudnay way isqabteen marka arrintaas markii ay isku qabteen ayaa allahu leeyahay waxaanu usoo kicinay linaclama ayu lxisbayni axsaa limaa labithuu amada si aanu u kala muujino labadooda kuwa waxa weeyaan ugu koobitaan og intii ay nagaadeen labada qolana dee waxa saxnaa kuwa cilmiga ilaahay u celiyey ee yidhi rabbukum aclamu bimaa labithtum tiradooda waxaa lagu sheegay waxa weeyaan horta inahum fitya fitya waxaa la yidhaha waa jamcu qila waa jumuucda qilada iyo yaraanta tilmaanta ayaa wasankaa ama sartaa ficla waxay ku timaadaa waa jamcu qila marka waa tiro aan toban gaadhayn oo ka yar marka qowlka ugu raajaxsan yacni qoloba waxbay ku tilmaantay oo qolo waxay tihi waa halaatatun oo aygoodna wuxuu ah kooda afraad qolo waxay tihi mee waa shanoo ayga ayaa lixaynayey qolona waxay tihi waa toddoba oo aygaa sideed ku ahaa labada qolee hore hadalkooda waa la inkiro ilaahay waa ku celiyo waxaa la yidhi waa rajman bilgeyb waa waxaanay ogeyn ayay iska tilmaameen laakiin qolada ku tilmaantay sabcatun wa haaminuhum kalbuhum waxa weeyaan arrinkooda waa laga aamusay oo lama inkirin lamana radiyin waa loo sallimay marka culimmadu siday u badan yihiin waxa weeye tiradoodu inay taa ahayd toddobada aygu uu sideedda ku yahay dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala markii uu si guud u tilmaamay nimankaa dhallinyarta arrinkooda ayaa haddana si faahfaahsan uu mar labaad u soo celiyey oo alla waxau ihi nebi moxamedow nimankaa warkooda waanu kaaga qisoonaynaa arrinkoodu waa niman da-yar ah oo rabbigood rumeeyey hanoonna aanu u siyaadinay sharaf gaaray leedahay iyadoo mar walba iimaanka iyo rumayntu ay fadli iyo wanaag leedahay haddana qofka dhallinyartee da-yarta ah ee dhibaatada iyo inxiraafaadka u nugul marka uu diinta iyo daacada doorto dadka kale waa ka fadli badan yihi oo nebiguba sala allahu calayhi wasalam waa kii ku tilmaamay toddobada maalinta qiyaamo loo hadhaynayo inay ka mid yihiin wa shaabun nasha'a fii taacati rabbih ama fii cibaadati rabbih yacni nin dhallinyar ah oo rabbigii cibaadadiisa kusoo ababay oo kusoo barbaaray ayaa ka mid a toddobadaas marka nimankani da-yar bay ahaayeen haddana iimaankii intay qaateen ayay weliba qoomkoodii ka haajireen si ay diintoodu u badbaado oo aan looga fidnayn ilaahay waxa uu tilmaamay nimankaas inuu qalbigooda adkeeyo sabir ku arsaaqay markay intay boqorkoodii is hortaageen ay tawxiidka iyo xaqa ay hortiisa kaga dhawaaqeen waxa alla uu tilmaamay in waxa weeyaan nimankaasi ay yidhaahdeen iyagoo qoomkoos qoomkoodii ishaaraya oo ka warramaya haa ulaa'i qowmun attakhaduu min duunihi aaliha lowlaa yaatuuna calayhim bisultaanin bayin waa kuwaa reetolkayo iyo qoomkayagii ilaahay kayrkii caabudaye eh may xujo cad u keenaan daliil may keenaan waxay samaynayaan hadduu sax yahay faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba yaa ka dulmi badan qofka ilaahay ku been abuurta laa axad waid ictazaltumuuhum wamaa yacbuduuna ila allaha fa-uu ila alkaafi yanshur lakum rabbukum haddii aad ka fogaateen qoomkiinnii iyo waxay caabudayeenba alla mooyaane godkiinan gala rabbigiin wuxuu idiin fidinayaa raxmad arrinkiinana waxaad ku intifaacdaan ayaa alla idinka diyaar garaynayaa culimada qaarkood waxay ku fasireen waid ictazaltumuuhum idani maanta daraf inaanay ahayne tacliiliyo tacliil inay faa'iideynaysa iyo cilayn macnuhuna uu yahay waid ictazaltumuuhum ay liajli ictizaalikum iyaahum wa cibaadatahum fogaanshaha ka fogaateen iyaga iyo cibaadadoodaba fogaanshaha dartii aada iyaga ka fogaateen ila allaha alla mooyaane fogaanshaha dartii fa-wuu ila alkahfi godka u gala oo u hoyda haddii sideeda loo daayana waxa weeye dee wakhtigii aad ka fogaateen iyaga iyo asnaamtoodaba ilaahay mooyaane mar haddii aad sidaa samayseen godkaa u hoyda si ilaahay tabaaraka wa tacaala idinku naxariisto oo wanaag aad ku intifaacdaanna ilaahay tabaaraka wa tacaala idin siiyo alla waxa u ihi alxamdu mahadi lilaahi allah ayay usugnaatay aladii allihii anzale kusoo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisii alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa oo walam yajcal aan u yeelin lahu kitaabka ciwajan qallooc waxaa kaloo bannaan lahu ay fiihi laamta bimacnaa fii oo walam yajcal aan ka yeelin lahu ay fiihi kitaabka dhexdiisa ciwaja wax qallooca aan ka yeelin qayiman xaal uu yahay kitaabku mid toosan maxaa kitaabka alla u soo dejiyey liyundira si uu ugu diga nebigu aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ba'saa cadaab si uu uga digo cadaabkaasoo shadiida daran cadaabkaa daran oo min ladunhu ilaahay agtiisa ka ahaaday iyo wayubashira si uu ugu bushaareeyo almu'miniina mu'miniinta aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna asaalixaat acmaasha wanaagsan samaynaya anna lahum bianna lahum inay leeyihiin ajran abaal abaalkaasoo xasanaa wanaagsan maakisiina xaalaa yihiin kuwii ku waaraya fiihi abaalkaa wanaagsan dhexdiisa oo jannada ah abadan weligoodba wayundira waliyundira iyo si uu nebigu ugu digo aladiina kuwii qaaluu yidhi ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladaa ilmo ay ba'san shadiida min ladunhu cadaab daran oo ilaahay agtiisa ka ahaaday si uu uga digo maa lahum uma sugnaanin kuwaasi bihi ay bi hada alqowl hadalka ay ku hadlayaan uguma sugnaanin min cilmin wax cilmi iyaga uguma sugnaa iyo walaan liaabaa'ihim aabbayaashoo toona kaburat way weynaatay hiya maqaaladaa ay afka soo mariyeen kalimatan kelmad ahaan bay u weynaatay alla weynaa kelmaddaasi weeyi waayo wasanka facula waxaa laga dhisaa ama laga keenaa afcaalulmadxi wadami sida biise iyo nicma oo markaa waa dami iyo cay la leeyahay oo lala yaabayo yacni dhibaatadooda iyo waxay galeen weyna oo culus ah kaburat way weynaatay hiya maqaaladaa ay afka soo mariyeen waa weynaatay kalimatan min jihati kelima eray ahaan bay u weynaatay kelmaddaasoo takhruju ka soo baxaysa min afwaahihim afafkooda ka soo baxaysa marka kelmad weliba afkay ka soo baxdaayo maxaa afka loo xusay waxaa la tilmaamayaa uun afka baarkiisa wax ka soo baxay mooyaane wax caqli iyo cilmi ku dhisan waxan inaanu ahayn oo afkuunbaad ka tidhi wayna ka isnidhaahna waxa aan macnaha buuran lahayn marka nimanku caqli iyo cilmi midna kumay hadale afkuunbay ka soo saareen weeyi alla waxau uhi in yaquuluuna ay maa yaquuluuna ma odhanayaan ilaa kadiba been mooye wax kale ma odhanayaan falacallaka waxaad mudantahay nebi allow baaqicun inaad halaagto nafsaka naftaada calaa aahaarihim raadadkooga sidaad iimaanka ula daba socoto naftaada inaad ku dhibtood ku halaagtaad ku dhowdahay in lam yuuminuu haddii aanay rumaynin bi haada alxadiidi warkan qur'aanka ah asafan liajli asafin qoomamo darteed naftaada inaad u halaagtaad mudan tahay oo aada ku dhowdahay inaa anagu baa alla yihi jacalnaa waxaanu ka yeelnay maa cala alardi arlada korkeeda waxa ku sugan waxa weeyaan qurux iyo xoole iyo adduun oo dhan waxa arlada saaran waxaanu ka yeelnay ziinatan qurux baanu ka yeelo lahaa arladaanu qurux uga yeelnay maxaanu sidaa uga yeelnay linabluwahum si aanu bani aadamka ugu imtixaano ayuhum koodii axsanu ugu wanaag badan camalan xagga camalfalka iyo cibaadada wa innaa anagu la jaaciluuna waxaanu ka yeelaynaa maa calayhaa arlada korkeeda wixii ku sugnaa waxaanu ka yeelaynaa saciidaa bannaan ciid cidla ah oon waxba saarayn bannaankaasoo jurusa xaaluf ah oon geed iyo nabaad iyo shay kale aanu dul saarayn oo siman alla waxau idhi am xasibta bal kaba kaale hadalkaa horo axsibta ma waxaad u malaysay anna asxaaba alkahfi in godka asxaabtiisa iyo waraqiimi kii la qoray asxaabtiisa alraqiim sida imaamu shinqiidi uu ku tilmaamayo waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah oo alraqiim waa ayl marquum kii la qoray marka qowlka raajixa ah ee imaamu shinqiidina uu adwaa-ulbayaanka ku rajaxayo waxa weeyaan in raqiimka looga jeedo kii lagu qoray arrinkooda oo ama loox ah ama dhagax ah ama kitaab ah waa kii lagu qoray magacaantooda iyo siiradooda iyo nasabkooda kii lagu qoray weeyi amaba sharcigii ay haysteen ay ku camal falayeen kii lagu qoray weeyi marka ama ha noqdo sharcigay ku camal falayeen ama ha noqdo nasabkoodii iyo magacaantoodii iyo siiradoodii waxaa raqiimka looga jeedaa kii arrinkooda lagu qoray marka waana isku mid asxaabulkahfi iyo asxaaburaqiim ee ma kala duwana oo macnuhu waxa weeyaan uun kuwii godka galay ee arrinkoodana halkaa lagu qoray unbaa looga jeedaa alla waxau ihi markaa am xasibta bal kaba kaalay arrinkaasoo ah xasibta ma waxaad u malaysay anna asxaaba alkahfi in godka asxaabtiisii iyo waraqiimi kii wax lagu qoray looxa ama dhagaxa ama kitaabka midkuu doona ha noqdee kii wax lagu qoray asxaabtiisa ma waxaad u malaysay kaanuu inay ahaayeen cajaba wax lala yaaba inay ahaayeen oo min aayaatina aayaadkayaga ka mid a ma sidaasaad mooday macnaha waa laga yaab badan yahay weeyaan iyaga wadkur waxaad xustaa nebi allow id waktigii awaa ay u hoydeenee ay galeen alfityatu dhallinyartii ay galeen ila alkahfi godkii ay u hoydeen oo hoyga ay ka dhigteen faqaaluu dabeed ay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow aatinaa nasiih min ladunka agtaada naga sii raxma naxariis agtaada naga sii arsaaqad iyo ammaan iyo badbaado iyo dembi dhaaf wax walba leh wahayi noo diyaar garee lanaa annaka min amrinaa arrinkayaga rashadaa hanuun nooga diyaar garee alla waxau ihi fadarabnaa dabeed waxaanu yeelay calaa aadaanihim dhagahooda korkooda waxaanu yeelay ay xijaaban yamnacuhum min samaaci alaswaati waalxarakaat xijaab iyo teed ayaanu dhagahooda korkooda yeelay xijaabkaasoo ka mancinaya oo u diidaya dhawaaqa iyo dhaqdhaqaaqa inay maqlaan midnaba u diidaya macnaha waanu seexnay un weeyi filkahfi godkaa dhexdiisa ayaananu dhagahooda xijaabka yeelay siniina sanada ayaananu yeelay sanadahaasoo cadadaa ay daata cadadin tiro u saaxiiba oo halaaa miatin siniina wasdaaduu tiscaa saddexdaa boqol ee sannadood iyo sagaalka zaa'idkaa ah uma bacanaahum dabeed waanu soo noolaynay macnaha waanu soo toosinay oo soo bixinay baa allow yidhi linaclamo si aanu u ogaano ayulxisbayni labada kooxootoodii axsaa koobtay limaa labithuu ay lilubhihim nagaadigoodii ay nagaadeen amadaa muddo ama ayulxisbayni waa iyaga uun labada kooxoodba iyagunbaa isku qabtay markay soo tooseen muddadiie ayulxisbayni si aanu u ogaano labadaa kooxood koodii axsaa ugu koobid badnaa limaa labithuu ay lilubhihim nagaadigoodii amadaa min jihati alamad xagga muddada iyo zamanka alla waxau ihi naxnu anaku naqusu waanu kaaga qisoonanaa calayka adiga nebi allow naba'ahum warkooda bilxaqi xaq baananu kuugu sheeganaa ama mutalabisan bilxaq xaal warkoodu xaq ku dheehan yahay waatan qisadoodiiyo inahum iyagu fityatun dhallinyar weeye dhallinyartaasoo aamanuu rumaysay birabbihim rabbigood rumeeyey wasidnaahum waxaananu u siyaadinay hudaa hanuun baanu u siyaadinay warabatnaa waananu xidhnay calaa quluubihim qalbiyadooda waa xidhnoo waa adkaynay id qaamuu wakhtigay is hortaageen gaalkii xukumayey oo faqaaluu ay hortiisa ka yidhaahdeen rabbunaa rabbigayo rabbu samaawaati samooyinka rabbigooda weeyi iyo waalardi arlada rabbiga abuuray lan nadcuwa caabudi mayno min duunihi alla sokadii ilaahan macbuud kala caabudi mayno laqad qulnaa waxaanu nidhi idan kolkaa haddaanu alla aan alla ahayn yacni ilaah kale haddaanu caabudno waxaanu nidhi shatata hadal xaqa ka fog oo xadguduba ayaanu ku hadalnay ilaahay tabaaraka wa tacaala cid aan hayn haddaanu caabudno haa-ulaa'i kuwani bay yidhaahdeen qowmunaa waa reetolkayo ittakhaduu waxay ka yeesheen min duunihi ilaahay sokadii aalihatan aaliha ay caabudaan lowlaa ya'tuuna ay hal laa ya'tuuna maxay ula iman waayeen miyay ula yimaadaan calayhim ay calaa cibaadati alaaliha asnaamta ay caabudayaan may ula yimaadaan bisultaanin xujo bayinin cad faman adlamu yaa ka dulmi badan minman axadka iftaraa ku abuurta cala allaahi alle kadiban been ku abuurta waid wakti ictasaltumuuhum aada qoomkiina ka dheeraateen ee aada ka fogaateen iyaga iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayeenba ila allaha alla mooyaane markaad ka dheeraateen fa-wuu u hoyda oo gala ila alkahfi godkaa gala yanshur wuu idiin ballaadhini lakum idinka rabbukum rabbigiin min raxmatihi naxariistiisa wayuhaye waxaanu idiin diyaar garaynayaa lakum idinka min amrikum arrinkiina wuxuu idinka diyaar garaynayaa mirfaqa waxaad ku intifaacdaan oo adduunyo iyo aakhiraba dan iyo maslaxa idiin ah wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين